ruuxan haweeneyda ah waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha meel gaadiidka laga raaco masaajo gaadiida gaar ahaan kuwa gobolada aada koox hubaysan ayaa toogatay kadibna waxaa la sheegay goobta ay ka baksadeen ila kuwa amniga ayaa uxaqiijay v o eda in dilka gabadhaas uu dhacay kana mid ahayd shaqaalaha gargaar ama dadka ka shaqeeya samafalka gaar ahaan magaalada baydhabo ayay ka howlgelaysay iyadoo wararka qaar la sheegaya sahra inay la shaqeynaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee hu loo yaqaan w h o loo soo gaabiyo dilka gabadha waxaa v od uxaqiijiyay saraakiil kala duwan oo kuwa amniga ah oo ka howlgala muqdisho kuwaasoo sheegay in dilku ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha gabadhanna ay ka howlgelaysa magaalada baydhabo balse howla uun u joogta magaalada muqdisho halkaana ay maaragtay adeegyo waxyaaba la xiriira howlmaameed caadi suuqa bakaaraha ay u aaday sahray waan gartay cabdiqaadir gabadha magaceeda ma lagu sheegay iyo goorta la dilay ee dilkaasi dhacay dilku wuxuu dhacay xilli aan fogeyn oo galabta ah waxauna ka dhacay suuqa bakaaraha gabadha magaceeda markii warar kala duwana kasoo baxaya laakiin dad xog ogaal waxay ku sheegeen ama xaqiijeen in lagu magacaabi jiray maryama cabdullaahi kana howlgelaysa magaalada baydhabo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o u shaqeynaysay laga yaabo magaca iyo dadku markii hore se u tabiyeen laakiin wararka qaar iyo dad goobta tegay iyo kuwa amniga qaarkoodba waxaa xaqiijinayaan in gabadha lagu magacaabo maryama cabdullaahi maxaa loo malaynayaa in lagu bartilmaameedsaday cabdiqaadiro sahra hay-adaha amnigu wax faahfaahina kama aysan bixin sidoo kale wax warah oo kasoo baxay dhinaca hay-adaha gargaarka gaar ahaan hay-addan ay la shaqeynaysay weli ma jira sababta loo bartilmaameysa ama dilkeeda ka dambeeyana xog badan oo la xiriira lama hayo laakiin waxay u qeyb ka tahay dilalka qorshaysan ee lagula kaco dadka ka shaqeeya hay-adaha samafalka waxaana og tahay inay jiraan dadyo u badan oo hay-adaha samafalka ka howlgala oo siyaabo kala duwan loogu dila magaalada muqdisho waxaana og tahay in bil ka hor ama bishii abriil horaanteedii lagu dilay magaalada muqdisho qarax gaari loogu xira mid kamid a shaqaalaha hay-adaha samafalka u shaqeyna gaar ahaan hay-adda caalamiga ee laanqaardaasi i c r c in magaalada muqdisho markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday marka dilalka dadka samafalayaashu way dhacaan koox hubaysan baa gabadha toogata baa la ii sheegay oo inaan meel fog laga soo toogan kadibna kooxda toogashada geysata goobtu waa ay ka baxsadeen inkastoo saraakiisha amnigu faahfaahin buuxda aysan ka bixin cidda dilka geysatay karaba intay ahaayeen iyo haddii la la gartay kooxda dilka geysata laakiin dilku u dhacay kooxduna waa ay ka baxsadeen goobta marka dilka geysatay kadib shahra